dowladda soomaaliya ayaa ku dhaliishay beesha caalamka inay ka gaabisay ballanqaadadii taageere ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii soomaaliya loogu qabtay london bishii may ee sanadkan kadib kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk oo ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre kulanka ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabihii ka hirgalay qodobadii kasoo baxay shirkii london iyo sababaha keenay in qodobada qaar wax kaqabadkooda aanay noqon sidii loo qorsheeyey sida uu tilmaamayo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo gabagabadii kulanka saxaafadda la hadlay shirkii may oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee soomaaliya gacanta siya aan waxay ahayd in laisweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay saddexdii bilood lasoo dhaafay iyo meesha loo socdo iyo waxaan uga baahannahay wadamada caalamka waxyaala laga hadlay waxaa ka mid ah dhaqaale abuurka loo baahanya waddanka siyaasadda ay ku jirto dibogeys lagu samaynayo dastuurka shaqa abuurka ra-isul wasaaraha aadka uga hadlay sidai dhaqaalaha loo midayn lahay dhaqaalaha soomaaliya marka waxaa joogay safiirka midowda qaramada midoobay safiirka qatar turkiya midowda yurub iyo kuwo kale oo nooga soo qayb galay marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo oo furana waa loo wada hadlay oo ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacantana siisa wasiiru dowlaha ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay dowladdu horumarka ka samaysay ee ay maanta hor dhigeen xubnihii beesha caalamka ay kulanka la qaateen wallahi waxaa ka soo baxay horta in ay dowladda ay muujisay in tallaabooyin fara badan la qaaday oo wax ku ool ah oo la taaban karo oo ay dowladda qabatay ay ka mid tahay amniga xamar ay ka mid tahay shaqa abuurka hadda aan ku dhawaaqnay ay ka mid tahay siyaasadda dowladaha maamul goboleedyada iyo ka dhexaysa dowladda dhexe oo meel fiican maraysa xiriirka madaxweynaha xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aad isula shaqaynaayo waxyaalaha aan ka wada hadl waxyaalahaasa ka mid ah oo progresska aan ka sameynay ama horumarka laga sameeyey ee dowladda ka samaysay marka meeshaas aan aan maanta dhignay annagana waxaan rab inaan tusino waxyaalahaas ay u dhaqaaqeen ayagana inaan ka aragno wixii ay ballan qaada inay soo fuliyeen marka shaqada bilow waaye waxyaalo badan fara badan aan oo dhiman in ayagana ay qaybtooda ka soo baxaan maadaama dowladdii ay tallaabooyin muuqan kara ay qaaday berihii lasoo dhaafay ayagana waxay ballan qaadeen inay ay baash ay gaarsiin doonaan magaala madaxda laga xukumo ee dowladooda dib ugu noqon doonaa si loo ay loo badiyo loona kordhiyo gacantana loogu qabto waxay ay soomaliya u baahan tahay si ay horumarka ay ku taagsanay soomaaliya ay ay dhab uga noqoto dhinaca kale safiirka qaramada midoobay ee soomaaliya michael keatin ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada diiradda lagu saaray kulankii maanta ee isla soo qaadeen iyaga iyo mas-uuliyiinta ka socotay dowladda soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay ka mid ahaayeen horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dhaqaalaha
saddex waxyaabood baanu ka hadalnay waxaa ugu horreeyey siyaasadda halka ay marayso dib u eegista dastuurka doorashooyinka sanadka labada kun labaatanka iyo kooiyo labaatanka marka labaad waxaan ka hadalnay ammaanka iyo kobcinta awoodda ciidamada soomaaliya marka ugu dambaysana waxaan ka xoogga saaray dhaqaalaha iyo abuurka ila dhaqaale oo ay dowladdu wax ka hesho shacabka soomaaliyeedna ay ku dirsadaan waxaan ammaanaynaa guulaha iyo horumarka ay laaya hadda gaartay dowladda soomaaliya shirka bartamihii may ee sanadkan soomaaliya loogu qabtay magaalada london ayaa waxaa ka soo baxay qodobo fara badan oo wax ku ool ah kuwaasoo maanta ay dib u eegis ku samaynayeen xubno ka socday beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxyaabaha uga hirgalay ee la taaban karo iyo arrimaha u dhiman xasan kaafi qoyste v o a muqdisho